بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد dhammaan anigoo ku hadlaya magaca dadweynaha reer boston rag iyo dumar dhallinyaro iyo dhallinyaro cuslaatayba waxaan kugu soo dhaweynaynaa caawa halka kan annagoo runtii ku faraxsan inaan mar walba aragno dad naga tirsan oo xilal ka soo qabta soomaaliya nagu soo noqdo warbixin naga siiya runtii kaaga sheekayn maayo magaalada boston caadooyinka ay leedahay waa horaa loo sheegay waxaan keliyoo rabaa inaan dadka xusuusiyo arrimaha annagu halkan aan ku hayno iyo runtii xaqiiqda ka jirta soomaaliya inay aada u kala fog tahay waxaa weeye ragga xagga jooga ama dadka xagga joogana wax ma qaban karaan waa dad ku jiray muddo badan dagaallo dhibaatooyin gaajo rafaad marka aragtidooda iyo fikirkooda waa ka duwan yahay dadka halkan jooga oo arkay waxa ay tahay gobonnimada iyo kala dambaynta iyo nidaamka waa ay ka duwan tahay haddii marka annagu ayna u helin dadkaas oo halka kale layska abaabulin oo qofka annaga naga tirsan oo xagga taga dadkii uu wacyigelin wax hagaagaya ma jiraan midda labaad waxay tahay soomaaliya gobollaa loo qaybiyey waa laga wada hadlay arrintaasoo waa la sheegay gobolladaa la qaybiyey runtii waxa weeye aas aas inay noqoto ayaa loogu talagalay waxaan kan wax soomaali anfici doona runtii ma ah laakiin inay aas-aas u noqoto sidii loo soo celin lahaa midnimadii iyo qarannimadii soomaaliya marka annaga waxaa waajib na saaranu yahay runtii dadkeena dibadaha jooga inaynu u aragno waxa kan inay aas-aas yihiin oo waxaa caano daatay dabadooda la qabtaaye dadkii xagga joogay ee u arkaan waxa wanaagga ah oo ay u arkaan gobolaysigan iyo gobollada la dhisayo annaga uma aragno inaan saas u aragno ma aha annaga waa inaan u aragnaa adduunkii baa midoobaya oo hadda meel walba yurub waad aragtaan waa isku tegaysaa annagoo bogcad yar arag boqol magac baan yeelanaynaa boqol meelood baan u kala qaybsamaynaa waxaa laga yaabaa nin meel loo doortay oo galay inaynu u xanaaqno annagaa nala ka tegay iyo annagaa saas marka runtii waxaa fiican inaynu u fikirno dhammaantaydu sidii aan dadkeeni dib oogu noqon lahayn oo loogu helin lahaa dadkayga in loogu baahan yahay meelaha kan inaan mar walba isugu nimaadno ka hadalno waxbaa la qabtay iyo waxbaa fiican iyo been inaynu isu sheegno ma aha dhibaato weyn baa jirta dhibaatadaasna haddii dhan kale loo eego waxay noqon kartaaba in ummaddan yaroo meesha joogta waxaan xasuustaa anigu waagii dibadaha aan jiray ayaa nin siyaasadda qaabilsan ayaa darsi la siinayay waxay ahayd toddobaatan iyo afarti dalalkaan dal ka midaa joogta dibadaha wuxuu yidhi soomaaliya weligeed ma noqonayso hanti wadaag wuxuu yidhi waa ummad yar hal af ku wada hadasha hal diin haysata hal reer ah hanti wadaag wuxuu ka hirgalaa qowmiyado kala duwan meelay ku nool yihiin etoobiya marka iyaga ay himad siinayeen markaas marka soomaaliya joogida aan u joogno waxa weeye inaan ku meelgaarno inaan africa ku galno laakiin rajo kama lihin dambe inay hanti wadaag noqdaan oo annagoo na garab istaagaan xaqiiqda marka taasa ah waa toddobaatan iyo afartii ninka saagamiyo xaqiiqda waa taas ummad isku af ah isku diin ah isku aragtiya isku muuqaal ah isku dhaqan ah isku hiddo ah in boqol magacaan kala yeelano oo boqol maaragtay noo taliyaan ummado kala duwan oo kale oo nin walbaba uu is yidhaaho kanaa ehel u oo kii dadka ugu xigayna kugu dira yacni waa wax aad iyo aad u foolxun oo runtii aana naanfacayn marka dadkii gudaha ku jiray fikraddaa ka sugi mayno dadkeennan dibadda jooga in dib lintiina isugu noqdo laga fikiro sidii dadkaa loogu helin lahaa oo dhibaatooyinkaa looga qadcin lahaa oo dadka annaga naga tirsan oo arkay nidaamka iyo oodarka iyo horumarka ummadaha adduunka ay samaynayaan xagga ay wacyigelin u tagaan annagana aan ku taageero ee ma aha inaynu u fikirno nin baa idinka tegay xagga taga wasiirku soo noqday wuu soo noqday oo halkuu yimid marka waxaan ka rajaynaynaa cabdiqaadir maxamed aadan inuu fikraddaas ama fariintaa naga gaarsiiyo inta kale ee ku jira baarlamaanka ee qaranka ku jira inuu fikraddaa naga gaarsiiyo in